asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhuda waxay idinsoo gudbinaysaa darsigii soddonaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب القصاص والحدود يقول الناظم رحمه الله وعفى عنه إن القصاص شريعة نبوية إن القصاص شريعة نبوية وبها انت- وبها انتظام الناس والأكوان فالقتل حق فالقتل حق لقاتل متعمد لا فرق بين الحر والعبدان وكذلك الأنثى بحكم واحد مع شرط إسلام بلا كفران لا قتل للأب بابنه ولمسلم بالكافرين وعصبة الأوثان وكذا القصاص بكل جرح عامد من بعد بر من بعد برء الجرح بالتبيان قصاصتي يا حدودي بو halkan ka guda galay qisaasta ayuu soo hormariyay xuduudana wuu ku xijin doonaa qisaastana waxaa laga wadaa wixii bini aadamka kala gaadha ama naf la dilay ha noqoto ama wixii ka hooseeya oo xubnihiisa oo dhib loo geysta ha noqdo arrintaas oo la kala guto ayaa qisaaska la yidhaaha oo kii dilay la dilo kii xubin gooyey la gooyo kii nabar geystay loo geysto qisaas baa la yidhaaha wuxuu dhex gelin doonaa diyaadka oo macnaheedu ay tahay in mag la kala qaato ama nafta diliddeeda ha noqoto ama xubnaha jirkoo dhib loo geysta ha noqoto xuduuddana waa u tegi doonaa wuxuu yihi marka ina alqisaasa qisaastii oo ruuxii wax geystay in intii oo kale loo geysta ah shariicatun waa shareeco nabawiyatun oo nebiga loo aaneeyey wa bihaa iyada sababteed ayuu intidaamunnaasi dadkan nadaamoobiddiisu dadku inay nadaam qabsadaan wal akwaani iyo kownka makhluuqa guud ahaan iyo dadka gaar ahaan inay nadaam qaataan oy hagaagaan iyadaasay ku xidhantahy falqatlu dilkii xuqa waa la sugay liqaatilin baa loo sugay mutacamidin oo dilka u qastay laa farqa kala qaad ma leh bayna alxuri kii xorta ahaa waalcubdaani iyo addoommadii dhexdooda wakadalika kaa hore xalay la mid tahay al-unhaa tii dhadiga ahaydna bixukmin xugun bay ahaatay waaxidin oo mid ah kaa hore la mid maca sharti islaamin lala qabo islaamnimo shardigeed bilaa kufraanin kufri la-aan laa qatla dilid lil abi aabbaha uma sugnaanin bibnihi wiilkiisa sababtii loo dilo ilmihiisa sababtii loo dilo walimuslimin muslimna iyadana dil uma sugnaanin bilkaafiriina gaalo dartood loo dilo iyo wa cusbati lawthaani walicusbati lawthaani sanamyada jamaacadooda iyo kuwa caabuda in loo dilo muslimka ayaduna uma sugnaanin wa wakada kada kadaa kaa hore xal- waxaa la mid ah alqisaasu qisaastii baa la mid ah bikulli jurxin nabar kasta la qisaaso caamidin oo kas loo sameeyey min bacdi bur'il jurxi nabarku markii uu bogsoodo kadib bitibyaani caddayn sababteed qisaastu wuxuuna yidhi waa shareecadii nebiga sal alay slam iyada sababteed baana dadka way nidaam ku qaataan oo ku kala socdaan allah subxaana wa tacaala naxariis uu bini aadamku usoo dejiyey way qisaastu iyada la-aanteedna bini aadamku noloshiisu khatar bay gelaysa yacni bini aadamka qaarna waxaa ku filan iimaanka iyo alla kacabsigaa ku filan oo inuu naf dilo ama dad ibu dhib u geysto iyadaa ka xakamaynaysa bini aadamka qaar ka midana arrintaasi ma xakamayn karto oo wuxuu u baahan yahay xakame iyo zaajir kaas ka dheeraad ah xuduudda iyo qisaasta iyo dadka noocaas oo kalea loogu talagalay marka allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay in qisaastu ay nolol tahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab waxaa idinku sugan qisaasta nolol baa idinku sugan kuwii qalbiyada iyo caqliyada fayow lahayo dadka caqligooda fayow yahay baa garan kara arrintaas oo nolol baa idinku sugan macnaheedu waxa weeye ruuxu hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilka kuma dhiiranayo dilku waa joogsanaya hadduu og yahay markuu nabar geysto isagii oo kale in loo geysan doono nabar geysan maayo sidaasaa lagu nabadgelayaayo dadkii ku noolaanayaan oo in bilaash lagu laayo dadku saasay kaga nabadgelayaan oo noloshaasaa ku sugan xoolihii baa ku nabadgelaya cirdigii baa ku nabadgelaya nufuustii baa ku nabadgelaysa walakum fi lqisaasi xayaa waxaa intaa dheer allah subxaana wa tacaala xuduuddiisa oo qisaastu ka mid tahay fulinteeda ilaahay subxaana wa tacaala barwaaquu ku keenaa oo nabiga sal alay slam xadis baa ka sugan uu leeyahay xad ilaahay xuduuddiisa ka mid oo dhulka korkiisa lagu oogo ayaa dadka dhulka ku nool uga khayr badan afartan beri ama afartan waa beri in roob la siiyo afartan waa beri oy roob helaan oo barwaaqo ay helaan waxaa uga khayr badan hal xad oo ilaahay xuduuddiisa ka mid oo dhulka lagu oogo saas maanaa ayb xikmadaasaa marka ku jirto qur-aanku uu tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaa waana midda aad hadda arkaysaan meesha ay qisaastu adduunka maanta ka jirto walow si juz-iba ha ahaatee waa meesha ugu nabadgelyo badan meeshii ayna qisaasi ka jirinna waa meesha ugu nabadgelyo xun boqol booliisa iyo boqolaal dowlada iyo muxuu ahaay intelligency iyo sirdoon iyo wax walba adigu adeegso bini aadamkan waxa xakamayn kara waa qisaastaas qisaastaasi meeshay ka jirto waa ilahi subxana watacala xukunkiisa w nolol baa ka jirta iyo nabadgelyo iyo inay dadku macnaha wax weeyaan ay ay yani kala socdaan oo la kala hagmo kadib markuu inoo sheegay xikmadda ku jirta qisaasta ayuu wuxuu inoo sheegay dadka mudan in la qisaasoo la dilo ruuxa qisaasta mudane wax weeye waa ruuxa wax dilay dilkiisuna uu kaskaya dil buu dilay dilkiisuna waa xadgudub kas buuna u dilay kama ugama dhicin allah subxaana wa tacala waa qur-aanku sheegay kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla waxaa korkiina lagu qoray qisaas iyo inaad ciddii wax dishay aad dishaan fi lqatla kuwa isdi kuwa la dilay kuwa la dilay qisaas buu alla idinku waajibiyo kii la dilay kii dilay inaad u qisaastaan ood u dishaan macnaha khilaaf kuma jiro masaa'il ka mid a amaa laysku khilaafsan yahin laakiin mabda'iyan ruuxii ruux dila oo kas u dila inuu xaddiisu qisaas tahay taasi khilaaf kama taagna qur-aankaa sheegay axaadiista nabiguna sal lay slam iyaguna way caddeeyeen ijmaacuna sidaasuu ku guntaday kala qaad male marka kala qaad male ruuxa qisaasta mudan oo markuu wax dilo la dilayo addoonka iyo xorta kala qaad male kadalika labka iyo dhadigu kala qaad male marba haddaad naf muslimad ah aada disho xaddaadu waa in lagu qisaaso way waanada ina lagu dilo ayib waxay isku khilaafsan yihiin laba mas'alo oo ka mid ah hadalka aan sheegnay masalada koobaadi waxa weeye ma la dilayaa kii xorta ahaa hadduu addoon dilo xor weeye laakiin addoon sayid sayid leeyahay buu dilay ma loo qisaasayaa wadaadku wuxuu rajaxayaa uu leeyahay sida saxiix ah waa loo dilayaa waxaa laga qaadanaya buu leeyahay xadiidka saxiixa abu daawuud oo soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas iyo cali bin abi taalib labaduba ay nebiga ka warinayaan nebigu wuxu uhi sal ly slam almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiinta dhiigoodu waa isu dhigmaa almuslimuuna markii la yidhi lama kala qaadin xor iyo addoon lama kala qaadin almuslimuuna magacaasa ka wada dhexeeya wabittaali magaca wixii soo galoo dhanna dhiigoodu waa simeeya saasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh xadiidka u cabiray in addoonka waxaan u jeedaa xortu hadduu addoon dilo loo dilayo waxaa qaba alimaamu abu xaniifa iyo jamaaca culimada ka mid a cumuumkaasaa laga faidaysanaya waxaa kaloo laga faidaysanaya ayadda qur-aanka wakatabna calayhim fiiha ana annafsa binnafsi addoonku waa naf naftii naf dishana ha loo dilaa la yidhi allahumma haddii la helo naf soo reebaya mooye kaana lama hayo buu leeyahay ayib xataa culimada qaar baa waxay qabaan hadduu sayidku addoonkiisa dilo xataa in loo dilayo qaar baa xataa saas ku tago wuxuu leeyahay wax xadiida oo arrintaa khilaafsan ma uu jiro xadiid baa jira xadiidkaasina waa daciif buu leeyahay ismaaciil ibnu cayaash buu sanadkiisu ku wareegayaa buu leeyahay taasi waa masalo masalada labaadi waxa weeye ninku hadduu haweenay dilo ma loo dilayaa way iyadana ayadana sida ay qabaan culimada caamatu ahlilcilmi ay qabaan waa loo dilaya ninku hadduu haweenay dilo waa loo dilaya qisaasa waa loo qisaasay waxaana kutusaya xadiidka anas fi saxiixi lbukhaari wa muslim ana yahuudiyan rabba ra'sa jaariyatin bayna xajarayn nin yahuudiya baa gabadh yar intuu qabtay buu madaxeedii ku burburiyey laba dhagax dhexdood dhagax buu u dhigay ku kalena korkuu kaga dhuftay madaxii gabadhu waa burburay markaasaa waxaa loo yidhi gabadhiioo naf yar ku jirto waxaa la yidhi man facala biki haada yaa sidan kugu sameeyey baa layidhi yaa sidan kugu galay hebel wey ma dhihi karto marka ma hadli karto markaasaa la yidhi fulaan aw fulaan mahebel mahebel mahebel xataa sumiya alyahuudiyu ilaa yahuudigii la magacaabay magaalada waa lais yaqaanaa dadkay ka suuroobi karto falkani dadkii uu la filahayay baa la magacaabay marka yahuudigii markii magaciisa la soo gaadhay fa awma'at bira'siha markaasay magaceed madaxeeda ku ishaartay oy madaxa ku tilmaantay fa jii'a bihi markaasaa la keenay waa la soo qabtay ninkii markaasuu qirtay factarafa fa amara bihi nabiyu sal alay wasalam fa rudda ra'suhu bixajarayn sidii uu u dilay baa loo dilay inta lasoo qabtay madaxiisa intaa dhagax loo dhigay baa dhagax kalena korka lagaga dhuftay lanna aljazaau min jinsi lcamal wa saas maanaa wa jazaau sayiatin sayiatun miluha almiliya waan utegi doonaa xadiidkaasi ayaa kutusaya caamatu ahlicilmina way qabaan waxaa kaloo kutusaya xadiidkii markii dhawaan sheegaynay almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiinta dhiigoodu waa isu dhigma rag iyo dumar lama kala qaadeen xadiidkaasina daliil buu u yahay marka ninkii haweenay dila waa loo dilaya maanaa qisaasta waa la marinaya culimada qaar baa waxay qabaan ninka hala dile laakiin maadaama xagga magta uu ka mag badan yahay ninkani dadku ka dhashay wax loo celiyo shilin loo celin maayo wax loo celinay ma jiro waa aalim waa la qisaasayaa wabilahi tawfiiq yani irida ka baxa laleeyahy arrintaa wuxuu ka soo reebay marka laysu dilayo ama addoon ha noqdo ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo marka laysu dilayo waa inay muslim wada yihiin ama haddii kala dilay uu gaal noqdo way noo soo socota iyada wuxuu ina yidhi haddii uu dilku dhaco waxaan laysu dilaynin waalidku hadduu ilmihiisa dilo loo dili maayo waalidku hadduu ilmihiisa dilo loo dili maayo waa laga soo reebayaa nusuustaas baa laga soo reebaya waxaana kutusaya xadiidka tirmidi eyrka ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bn camr bn caas rasuulku sal lay slam wuxuu hi laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajid walaa yuqtalu lwaalidu bilwalad xuduudda masaajida laguma oogo waa in laga saaro masaajida laga saaro midda labaadna waalidka loo dili maayo waladkiisa hooyo hadday tahay ama aabbaw yahay ilmuhu dhalay hadduu dilo loo dili maayo taa macnaheedu maaha dembi maaha dembi maaha ee meesha waxaa ku jirta shubha ku jirto haalib ma aha waalid ilmo uu dhalay inuu dilkiisa u qastaayay haalib ma aha isagoo malaha edbi isle ama unba si unbay wax ka noqdaan mooye laakiin waalid inuu ilmihiisa kow ka siiyo u qastaayey ma badna midda kaleeto waali inuu ilmahani adduunkaba yimaadaba il- ilaahay subxana wa tacaala waalidkuu sabab uga dhigay isagii sababta u ahaa haddana ha loo dilo la dhihi maayo xikmo sharcigaa ku jirta marka waalidka isaga waa laga soo reebaya ayib sidaana waxaa qaba jumhuur ahlilcilmi baa qaba shaafici abu xaniifa axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa qaba in waalidka aan ilmihiisa loo dilaynin ayib hadduu dilo waxaa kaleetoon isagana la dilaynin muslimku hadduu gaal dilo gaalku waa noocyo gaalku waa noocyo gaalka qaar dhiiggiisu uu macsuum yahay baa jira oon la dili karin waa dimni waa mucaahad waa musta'man noocyo gaalada ka mida waxaa jira haddaad disho aad cadaab ku geli gaalna waa gaal xarbi ah oo isaga iyo muslimiinta markaa dagaal ka dhaxeeyo oo dhiiggiisu furan yaho la dili karo gaalka marka aan la dili karin ee shareecadu ay diiday dilkiisa haddaad disho oo muslimku uu dilo loo dili maayo laakiin mag buu leeyahy sidaana waxaa kutusaya xadiidka fi saxiix lbukhaari min xadiidi cali bni abi aalib rasuulku sal lla alay slam wuxuu yihi laa yuqtalu muslimun bikafir muslim la dili maayo oo gaal uu dilay loo dili maayo jumhuur ahlicilmi baa sidaa ku tegay shaafici axmed iyo maalik baa ku tegey abu xaniifa khilaafsano isagu wuxuu leeyahay muslimka gaalka waa loo dilaya saasuu macnaha ku tegay laakiin waa ra'yi daciif ah adilo aad u tabardaran bayna cuskanayaan oo aan sugnayn ayib masala masalada kale inoo sheega waxa weeye ee uu ugu dambaysiiye baabka een taasi waa nafta laakiin nafta wixii ka yar ama wixii ka hooseeyo laysu geysto sidoo kaleeto qisaas baa furan oo mashruuca nabarada laysu geysanayo yani waxa oo kas laysugu geysanayo mar walbaba markii dil ha noqoto ama nabar laysu geystay ha noqotee qisaastu waxay imaanaysaa markii kas ay u dhacaan waxay markay kama u dhacaan ismoodsiis u dhacaan markaasi waxa weye qisaas meesha waa ka baxaysaa mag iyo inuu la heshiiyo wax la kala qaatoon bay tegi doontaa waa u tegi doonaa marka nabarada laysu geysta naftooda allah subxaana wa tacala waa qur-aanka ku sheegay waljuruuxa qisaas waljuruuxa qisaas yacni nabarada laysu geysanayo waa la kala qisaasanaya waa la kala goosan oo ruuxii dheg jara dhegta laga jir san jara sanka laga jir mid gacan goy gacanta laga goy wahaakada sidaas wey macnaha ayib waxaa laga qaadanayaa sidoo kaleeto xadiidka anas ee fi saxiixayn rasuulku uri sal lla alay waslam kitaab ullahi ama kitaab allahi alqisaas kitaabka ilahay bay qisaastu ku taallaa waa xadiidkii casiifkaad garanaysaan kitaabka ilahay bay qisaastu ku taallaa ayib maya xadiidkii anas waxa weeyaan muxuu ahaa anas ibnu nadir walaashi markii laga jib iliga laga riday oo waxoogaa uu maaragtay qoladii yidhaahdeen mag ma ogolina iligii baan ridanaynaa oo anas uu yidhi maya ee uu nebigu uri sal alay slam qisaastu kitaabka ilahay bay ku taallaa sadiisaas saas waa maana ayib laakiin marka nabarada la kala qisaasanayo nabarka marka laysku dhufto oo ruuxa la gaadhsiiyo ruuxii loo geystay inuu qisaasto hadduu u baahdo waxaa la sugayaa horta nabarka buskoodkiisaa la sugaya qisaastu waxay dhacaysaa bacda bur'i ljurxi nabarku markuu bogsoodo kadib limaada haddii mag la qaadanayana waa inuu nabarku bogsoodo haddii la qisaasanayana waa inuu nabarku bogsoodo kadib baa la kala qisaasan karaa ama mag la kala qaadan karaa maxaa saa loo yeelayaa waxaa loo yeelayaa waxaa laga baqayaa nabarkani in uu ama sida hadda uu u yaallo ka fududaado khatartiisu ama ma ahe hadda sida uu u yaallo dhib ka weyn inuu la yimaado waxba dhici kartaba ruuxiiba inuu dhimasho keeno sabab uu noqdo dhimashadiisa inuu caabuqo oo xubinkuba la go-aa dhici karaysa marka bogskoodkiisa in intuu ka bogsoonayo baa la sugayaa markaasaa ama la kala qisaasanayaa ama mag la kala qaadanayaa saas way macnaha waxaana macnaha faa'iideynaya xadiidka cabdullahi ibnu camr imaam axmed baa soo saaray jaabir daar qutni baa soo saaray iyo keyrkiiba ana rasuula lahi sal lla alay slam nahaa an yuqtasa min jarin min jurxin xataa yabra'a saaxibuhu nebigu wuxuu reebay nabar in laga qisaasto oo la kala qisaasto ilaa uu saaxiibkiisu bogsoodo sidaana waxaa ku tegay abu xaniifa iyo maalik inay waajib tahay in la sugo ilaa nabarku ka bogsoonayo sidaas way macnaha ina alqisaasa shariicatun ina alqisaasa qisaastii iyo in nabarada laysu geystay la kala goosto shariicatun shareeco wey nabawiyatun oo nebiga loo tiiriyey wa bihaa iyada sababteed buuna ahaaday intidaamunnaasi dadka hagaagidooda dadku inay toosaan oo nidaam qaataanna iyaday sababteeda ku timaadaa ah oo macnaha ina allaha la yazacu bisultaani maa laa yazacu bilqur'aan wey saas macnaha dadku hadday qisaasta iyo xuduudda iyo dawladda iyo nidaam iyo ay ka baqayaan waa hagaagayaanoo waa kala soconayaan haddaan qisaas iyo zawaajir iyo dadku waxay ka baqaan ayna jirinna intooda xun ee fasaqada ah baa wax fasaadinaya waa inay jirto marka shuruuc iyo qawaaniin iyo xuduud celisa waa inay jirto saas maana ayib biha intidaamunnaasi walakwaani iyo makhluuqaadka akwaantu waa kownka wey maana makhluuqaadka iyo dadkuba iyadaasay nidaam ku helaan oo xataa iska dhaaf bini aadamkee qisaasta dhulka ka dhacaysa ee cadaalada ku dhacaysahay waxaa ku nabadgelaya wax kaisleedaha xataa xayawaanaadka xayawaanaadka iyo cayayaanka iyo noolaha iyo geedaha iyo kulli leanna limaada akwaantu seebay dhibkooda usoo gaadhaysaa allah subxaana wa tacala wuxu uhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas dhibka bini aadamka dembigiisu uu keenayo iyo ciqaabta rabbaaniga ee ka dhalanaysa bini aadam keliya kuma ekee geedihii bay gaadhaysaa oo waxay gaadhaysaa noolihii kaley gaadhaysaa dhulka markay cadaaladi ka dhacdo ilaahay lagu ateeco wax kale iska dhaafa xataa jamaadaadka iyo noolaha kale ayay gaadhaysaa cadaaladaas saas maana marka wal akwaanida saas weeyo qisaastan iyo cadaaladan rabbiya sharcigiisa oo la dhaqan geliyaay faa'iidadiisu bini aadamka waa dhaafaysaa makhluuqaad kale gaadhaysaa maana falqatlu dilkii xuqa waa la sugay liqaatilin mid wax dilay baa loo sugay dilkii in la dilay isagana midkaasoo mutacamidin kas wax u dilay kas wax u dilay waa la dilaya laa farqa kala qaad ma jiro bayna alxuri kii xorta ahaa iyo waalcubdaani iyo addoommadii dhexdooda wax kala qaad ma jiro isku mid waa wakadalika kaa hore xaaluu la mid yahay alunhaa tii dhadiga ahaydna bixukmin xugun bay ahaatee waaxidin oo mid oo kaa hore oo kale ah iyaduna waa la midoo dilkeeda ninka waa loo dilay sida addoonka hadduu dilaba ninkii loo dilay maca sharti islaamin lala qabo islaamnimo shardigeed lala qabo bilaa bilaa kufraanin kufrin la-aan maca sharti islaaminka wuxuu ka wadaa bimacnaa maqtuulku hadduu gaal yahay markaa qaatilka la dili maayo walow mutacamidba ha noqdo waana masalada uu dib ka sheegay maana laa qatla dil ma jiro lilabi aabbihi hooyadana waa la mide bibnihi wiilkiisa sababtii loo dilo gabadha hadduu dilana waa la mide walimuslimin muslimna dil uma sugnaanin bilkaafiriina gaalada sababtood loo dilo isaguna ma leh gaalo uu dilay ama gaal uu dilay loo dili maayo iyo wa cusbati lawhaani wa cusbati lawhaani marka loo dili maayo laleeyahay bimacnaa magna waa la bixin waxaa kaloo bannaan dawladda muslimka iyo yani nidaamka markaa jiraayi in uu ciqaabo ciqaab aan dil ahayn waa la tacziiri karaa waa la edbin karaa waa la xidi karaa magna waa la bixinaya haddii loo arko inay maslaxa iyo dani ku jirto markaas maana ayib wa cusbati alawhaani iyo sanamyaalka kooxdood bilkaafiriina gaalada loo dili maayo muslimka iyo wa cusbati lawhaani sanamyaalka kooxdooda kooxda sanamka caabud loo dili maayo macnaha wakada kaa hore xaalu la mid yaha alqisaasu qisaastii bikulli jurxin bay ahaatay ama wakada kaa hore waxaa la mid a alqisaasu qisaas bikulli jurxin nabar kasta la qisaasto caamidin oo u kas u dhacay caamidin saaxiibkii uu ukastay u kasayo aan gaf iyo kama u dhicin min bacdi bur'il jurxi nabarka baskoodkiisa kadib bitibyaani caddayn sababteed halkaasuu qisaastii kaga soo baxay baabun fi axkaami diyaat diyooyinkoodi diyooyinkii waxkaam yuu yahay ayuu baabu yahay ina adiyaati wajabna min khata'in wa min shibhi tacamudi gullidat biamani waalcamdu bacda alcafwi fiihi gullidat diyatun ka shibhi lcamdi lilcudwaani wacadaahu maa qad suulixuu fii akhdihi can qatli camdin aw jiraaxi hawaani ina diyaata magti wajabna way waajibeen min khata'in bil gas ah xaggiisa ayay ka waajibtay wa min shibhi tacamudi dil u eg dil shabaha kasta shabaha khata ma aha kasna ma aha laakiin kastiibuu shabahaa u egya kaas sababtiina diyadu way ku waajibtaa gullidat waana la adkeeyey gullidat waa la adkeeyey biamaanin maca amaanin ammaan lala qabo bimacnaa xaaladda shibhulcamdiga ah bay adag tahay oo laga dhigay mid qallafsan waalcamdu kaskii bacda alcafwi cafiga gadaashiisa fiihi kaskaa dhexdiisa gullidat waa la adkeeyey iyadana diyatun diye ayaa la adkeeyey diyadaasoo ka shibhilcamdi midkii kaska shabahayay oo kale ah lilcudwaani xadgudubka sababtii baana loo adkeeyey wa cadaahu wixii intaa ka soo hadhayna maa shay buu ahaaday qad suulixuu lagu heshiiyey qad suulixuu lagu heshiisiiyey fii akhdihi qaadashadiisa lagu heshiisiiyey can qatli camdin xaggiina lagaga heshiisiiyey ama ay ka qaateen yani dilid kas ah aw jiraaxi hawaanin ama yani nabaro maliidnaan nabaradeed ama fudayd nabaradii fudayd hawaanka fudaydkana waa la yidhaahdaa liidnaantana waa la yidhahdaa ayib diyadu macnaha waxa weeyaan waa makta oo macnaha dhibkii laysu geystay ama dil ha noqdo ama nabara la iskaarsiiye ha noqdee in xoola lagu kala qaato w ayib diyadu marka waa waa laba nooco midi waxa weeyaan xubnaha diyat lacdaada la yidhahda ama ashul acdaada la yidhahda waa xubnaha wixii dhibee loo geysto magtooda iyo diyadooda waay midna waa diyatu nafs oo waa ruuxii dilkiisa waay waa diyada weyn diyada weyne marka ruux markii la dila abuu inoogu bilaabay oo wuxuu yidhi saddex qaybood weeye dilku dilku saddex buu u dhacaa inuu yahay khata maxdi ah gaf smootis buu u dhacay ruuxani markii uu waxaan samaynayey ama uu maxabadda ridayey ama leebka uu ganayey ama uu masalan waranka tuurayay meeshan bini aadan ku dil ismuuna lahayn niyadiisana kuma jirin laakiin shaygii uu wax kale ula qastay baa bini aadam ku dhacay mu uusan marnaba kuna wadin ulamana jeedin niyadiisana kuma jirin khata waay khata waay waa yani waa gaf khata'a isaga ah haddii uu dilku u dhaco isaga waxa weeya waa boqol noof neefoo geel ah xadiis dheeroo nabiga salawatu rabbi waslamu aleh buhariiyo muslim uu ku yaalla ayaa macnaha waxa weye kutusaya inuu nabigu sal lay slm nin reer ansaareed ah boqol neefoo geela ka bixiyey alimaam shaafici iyo jamaaca ahlilcilmiga ka midaana ku tegey yani diyada iyo magtu inay boqol neefoo geela tahay ama wax booskeeda istaaga bal waa madhabu jamaahiir lculamaa weeye ama hadday noqoto shay kale in magta lagu bixiyana waa in qiimihii geela ay noqoto haddii kaleetana waaba in geela laftiisii la bixiyo asalku waa geela haddii geeli la helana isagaa la bixinaya haddii geeli la waayana qiimaha geela loo noqonaya boqol neefoo geela meeqawey qiimaheeda baa dib loogu noqonaya mar walba isagaa asla marka macnaha waxaa kutusaya xadiidka saxiixa ah cabdullaahi bni cumar ayaa warinaya abu daawuud iyo nasaa-i baana soo saaray taas way macnaa yani geela asala ari waa lagu bixin karaa lo waa lagu bixin karaa lacag waa lagu bixin karaa laakiin kulligood waxaa loo celinayaa geela loo celinaya ayib macnahana waxaa kutusaya xadiidka aynu sheegnay inay abu daawuud iyo nisaa-i soo saareen xadiidka cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay kaana rasul llahi sal lay slam yuqawimu diyat alkhata'i cala ahli alqura arbaca miati dinaar aw cidlaha min alwariq u dhaca dadka magaalooyinka degan een geela lahayn wuxuu ku qiimayn jiray afar boqol oo diinaar ama wax u dhigma oo fida ah afar boqol oo diinaar macnaha waa dahab afar boqol oo diinaar waa macnaha dahab waay dahabka waagaa lacagtu isaga ah labadii lacagood ee waagaa jirto midna dahabka ahayd midna wariqa iyo fidada ay ahayd labadaas haddii la doonayo in loo celiyo qiimaha waagaa ay suuqa nebiga wakhtiguu noolaa sal alay wasalam ay ka joogeen boqolka neefee geela ah waxay u dhigmeen afar boqol oo diinaar afar boqol oo diinaar bay mar u dhigmeen ayb wayuqawimuhaa calaa asnaani libil nebigu sal alay wasalam geela lacagtiisuuna ku qiiman jiray hadday qaaliyowdo geelii qaaliyoobo lacagta kor buu u qaadi jiray hadday rakhiistana wuu dhimi jiray wakhtigii nebigana geelu marna waa qaaliyoobay marna wuu rakhiisay markuu rakhiisay mar wuxuu gaadhay afar boqol oo diinaar marna sideed boqol oo diinaar buuba gaadhayba boqolkii naafa geelah waa isla wallaabi macna sideed boqol oo diinaar iyo afar boqol oo diinaar bimacnaa shilinkiiba shilin baa fuulay kolba marka geela qiimihiisa uu suuqa ka joogo baa la raacaya arrinkiisu hoos bay magtii u dhacaysa hadduu qaaliyoobo magtii kor bay aadaysa saasuu nebigu uxukumay salawatu rabbi wasalaamu calayh ama yani wax u dhigmo oo waaga waxaa u dhigmay sideed boqol oo sideed kun oo dirham sideed kun oo dirham macnaa sideedda boqol oo dirham waxay u dhigantay maxaan dhihi jeeda sideedda boqol oo diinaar waxay u dhigantay sideed kun oo dirham bimacnaa halkii diinaar sarifkiisu wuxuu ahaa toban dirham sooma toban dirham buu imaanaya isaga laftiisaa sarifkiisu kala gedisnaayo diinaarku marna toban dirham baa lagu sarrifi jiray marna labiyo toban dirham baa lagu sarrifi jiray sarifkaa kala gedisnaayo ila sarif sarifku marna waa yani waa qaaliyoobaya diinaarka qaaliyoobaya mar hoos buu soo dhacaya nebigu sal lla alay slam isla xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa dadka lo-da leh inuu nebigu ku xukumay laba boqol oo neefoo lo-ah inay magtu tahay dadka adhiganana wuxuu ku xukumay laba kun oo neef oo adhi ah inay magtu tahay laba kun marka la yidhaha hashii meeqay udhigantaa meeqa adhiga udhigantaa ya labaatan bay udhigantaa saas maa halkii neefoo geela wuxuu udhigmaa macnaha laba labaatan neef oo adhi ah lo-da marka la yidhaahdana halkii neef ee geela wuxuu udhigmaa laba neefoo lo-ah dadka laoleydaayo dadka ailaydana saasuu nabigu ku xukumay salawatu rabbi waslamu aleyh dadka lacagtana saasuu ku xukumay laakiin kulli waxa asal u ah waxaan kaloo dhan qiimayn bay ku imaanayaan laakiin asalka ay ku wada fadhiisanayaane loo noqonayo waa geela wey maana saas maa inta badan isma bedelo waxyaalaha wuxuu ka mid yahay ilaa waktigii nebiga ilaa hadda qiimihiisa ilaashaday buu ka mid yahay oon qiimo dhicin dahabka iyo xoolaha nool khaasatan geeloo kaleeto iyo taqriiban waxyaala waxaa jira waagaa qiimo lahaa laakiin hadda aan qiimo lahayn fidadoo kale waagaa qiimahay lahayd hadda mara qiimaheedu waa baaba laakiin xoolaha nool iyo dahabka iyo waxyaalaha ilaa ay hadda qiimahoodii taqriiban ceshaday ilaa xaddi ma ayay ka mid tahay ayay ka mid yihiin macana ayib geelaasaa marka la bixinaya ama qiimihiisii baa la bixinaya boqol neefoo geelaynu nidhi amaa geela noocyada loo bixinayo dilku markuu yahay gaf yahay oo kama yahay xadiidka cabdullahi bni camr bni caas abu daawuud uu soo saaray baa ugu xoog badan xadiista kusoo aroortay oo geela u qaybiyey halaaثuuna bintu makhaab wa halaaثuuna bintu labuun wa halaaثuuna xiqa wa cashara bani labuun dakar yacni soddon qaalmood oo sana jir ah soddon sana jira sanadkii labaad bay gashay hooyadeed baa macnaha riman hooyadeed baa riman iyo soddon qaalmood oo laba jir ah sanadka saddexaad galay binta labuwa iyo soddon qaalmood oo saddexdii u dhammaato sanadkii afraad galay waa xiqa iyo halkaasi waa meeqa sagaashan iyo muxuu ahaayey toban qurbac toban qurbac oo sanadkii labaad dhammaystay sanadkii saddexaadna galay boqolkaas wa dilku markuu yahay uu ka ma' yahay oo uusan kas ahayn soddon soddon soddon qaalmo ah iyo tobanka qurbacyada ah ayib xadiiskaas ugu xoog badan inta ku soo aroortay lakiin xadiis kaloo yaro khilaafsan baa jira isaga lafteeda abu daawuudka ku yimid kanaasi ka xoog badan ayib taasi waa goorma waa markuu dilku yahay khata khata maxdiya markuu yahay marka labaad qaybta labaad waxa weeye dilku inuu noqdo shibhu lcamdi kas ma aha laakiin kaskiibuu u egyahay kasku shabaha kasku shabaha macnaheedu waxa weeye ruuxani inuu shayga ku dhufto ruuxa uu u qastay laakiin shaygan uu ku dhufanayahay shay bini aadamka dila ma aha sida usha oo kale iyo yacni waxa weeyaan ul iyo shaabuug iyo waxbuu ku dhuftay adiga ul haddii inta hadda lasoo qaado saa lagugu dhufto qaaliba bini aadamku miyuu ku dhintaa ruuxu wuu kuula qastay ushaa inuu kugu dhufto ama shaabuuggaa inuu kugu dhufto wuu kuula qastay laakiin waad sababsato waad u dhimatay marka camdi lama yidhaahdo dhinacna camdi buu ka yahay dhinaca camdi buu ka yaho ruuxani inuu shayga kugu dhufto wuu kuu qastay soo camdi ma dhankaa kama laakiin ismuusan lahayn ruuxa dil inuusan islahaynna waxaa kutusaysa shayguu kugu dhuftay shay loo dhinta maaha shibulcamdi baa la yidhaha shibulcamdi camdigu muxuu noqonayaa camdigu wuxuu noqonayaa wuu kuula qastay shayga uu kugu dhuftayna waa shay loo dhinto sooma waa camdi saddexdaas marka u kala qaaday ta horee khafa'a ah kuulamaba uusan qastinba shibhul camdiga wuu kuula qastay laakiin shaygaana looba dhimaninba camdiga wuu kuula qastay shaygana waa loo dhintaa oo kugu dhuftay saddexdaasay u kala qaadayen kan marka shibhul camdiga ah ee camdiga u eg iyo kan camdiga ahe kaska ah waa isku xugum magtoodu laakiin waxay ku kala gedisan yihiin shibhul camdigu qisaas ma leh laakiin camdigu qisaas buu leeyahy camdigii marka inta la cafiyo ay mag labadooduba noqdaan magtoodu isku mid bay noqonaysa magtoodu isku mid bay markaa noqonaysa shibul camdiga waxaa ku soo arooray xadiidka abu daawuud uu sanad saxiixa ku wariyey kadalika nasaa-i kayrkiiba can cabdillahi bni camrin wuxuu rasuulku yuri sal lay slam alaa ina diyata alkhata'i shibha alcamdi ma kana bisawti waalcasa mi'atu min alibil minha arbacuuna fii butuuniha wlaaduha nebigu wuxu uri sal lay aslam war hooya yani gafka dilka ku yimaada gafkaas oo u eg ama shabaha kaska waa wixii ku yimaada ul iyo shaabuug ul laysku dhuftay iyo shaabuug laysku dhuftay iyo waxa bini aadamka inta badan aan loo dhimanin oon dilin wixii ku yimaada wa boqol neefoo geela laga bixinaya bu nebi ur sal lay slm laakiin boqolkaa waxaa ka mid a afartan riman baa ka mid a arbacuuna fii butuuniha wlaaduha afartan riman baa ka mid a afartan qaalmood oo riman marka meel la saaro meeqaa soo haraysa lixdan baa soo haraysa lixdanka kalena waxaa laga dhigayaa jadaca iyo xiqaa laga dhigaya soddon xiqa iyo soddon jadaca ah soddonka xiqada bimacnaa waxa weeyaan waa qaalmo saddex jir ah sanadkii afraad galay jadacaduna waa iyadana waa qaalmo laakiin sanadkii ayaguna afraad baa u dhammaado shanaad bay gelaya saas mana kulli marka waxa waa geela meeshuu ugu qiimo badan yahay geel wuxuu ugu qiimo badan yahay markuu riman yahay qaalmaha afar jirka iyo saddex jirka abaa soo raaca ugu qiimo badan marka waa la adkeeyey soo ma jeed limaada lianna qasadkiisa uu ruuxan u qastay inuu nabarka gaadhsiiyo ruuxa walow nabarkan yaaban loo dhimanina u qastidaasaa wax adkaynaysa isagiiyo ruuxii yani kama wax uga dhacan isku mid laga dhigi maayo saasmaa waa la kala duwaya sidaa waxaa ku tegay hadda xadiidku tilmaamaya imaam shaafici iyo jamaaca culimada ka mid a in uu sidaasi u noqonayo marka uu yahay shibulcamdiga qaybta saddexaad ee inoo laaban waxa weeye waa camdigii oo ah markuu kas ula qasto inuu dilana ku talagalo wax dilana uu ku dhufto sida ruuxu ku dhinto xaaladda iyadaa asalku wax way in la qisaaso laakiin ruuxii qisaasta lahaayee xaqa u lahaa ee qaraabada ay ahaayeen kan la dilay baa xaq ule inuu cafiyo saddex arrimood buu xaq u leeyahay inuu iska cafiyo oo dilkiina ka cafiyo magtiina ka cafiyo inuu dilkii ka cafiyo oo magtii ka qaato iyo inuu qisaasto inuu qisaaso inuu qisaastii magtiiba ka cafiyo inuu qisaasta ka cafiyo magta ka qaato saddexdaa wakhyaar buu leehay waxaana kutusaya xadiidka tirmidi min xadiidi cabdillahi bn camr bn caas nabigu wuxu uri sal ly slam man qatala mutacamidan dufica ila wliyaai lmaqtuul ruuxii kas wax u dila oo isagoo u qastay oo u kastay u kastay wax dila waxaa loo dhiibayaa ruuxa la dilay qaraabadiisii baa loo dhiibaya fain shaauu qataluu wain shaauu akhaduu diya hadday doonaanna way dilayaan hadday doonaanna intay iska cafiyaan bay magta qaadanayaan qur-aankuna waa ka sheegayba faman cufiya lahu min aqiihi shayun faittibaacun bilmacruufi waadau ilayhi biixsaan waadau ilayhi biixsaan saas macnaha nabigu markaasa wuxu yidhi sal ly aslam diyada ay qaadanayaan buu sii sheegay wuxuu yidhi wahiya alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa waa soddon qaalmood oo saddex jir u dhammaaday soddon ayadana afar jir u dhammaaday iyo afartan rimo wayaan buu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu alayh wamaa suulixuu calayhi fahuwa lahu waxay ku heshiiyaanna way leeyihiin buu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu alayh maxaa laga wada bimacnaha hadday boqolkaa neefee geela ka yar ku heshiiyaan way heli karaan hadday in boqolkii neef kuma qanacne ee hanaloo badiya dhahaan ay ku heshiiyaanna way heli karaan sida waraayo culimada qaarkood ay qabaan waana sidaas xadiiska daahirkiisa ka muuqato saas way macnaha wamaa suulixuu calayhi wixii lagu heshiisiiyana fahuwa lahum wadalika litashdiidi alcaqli buu nabigu sal lla alay slam taana waxaa loola jeedaa magta in la adkeeyo ruuxan kas wax u dilay in magta laga qaadanayo la adkeeyo ayaa macnahasaa loo yeelay xadiiskuna waa xadis saxiix ayib waxaa kaloo isagana ku yimid xadiidka cabdullahi bin camr bin caas inda abi daawuud nabigu wuxu sal ly slam caqlu shibhi lcamdi muqallad mithlu caqli lcamdi gafka u eg camdiga iyo midka camdiga kaska u dhacay magtoodu labadaba waa la adkayno waa la cuslayn waana isku mid buu nabigu salawatu rabbi waslamu calayh waa madhabka imam shaafici caleyh raxmatullah iyo culimo kaleeta ayaa soo ku tegay culimada qaarkood waxay qabaan sida xadiidka hadda daahirkiisa ka muuqata in magta wax ka siyaasan haddii lagu heshiiyo la kala qaadan karo sidana waxaa ku tegay jamaaca ahlulcilmiga ka mid a culimada shaaficiyada qaar ka mid a maalikiyada qaarkood baa ku tegey xadiidkayna ka muuqata maxaa yeele nabigu wuxu uhi wamaa suulixuu calayhi fahuwa lahum halkaasi laakiin waxaa muhima in la baraarujiyo wamaa suulixuu calayhi dadkan xaqa isku leh ayagu waxay isu cafiyaan iyo waxay isu siyaadiyaan iyo waxay ku wada hadlaan ayaga xaqa iska leh laakiin waxa xaaraam oo qatci ah in qabiilku uu dejisto shuruuc xeer xeerkaas oo shareecada khilaafsan xeerkaas oo ay ku gowracan yihiin cid kasta oo ka tirsan labadaa reere xeerku u yaallo kaasi waa tashriic waa sharci dejin waana hawl ilaahay lahaa waana faragelin ilahay hawshiisii fulfarada la galay wey am lahum shurakaau sharacuu lahum maa lam ya'dan bihi illaah am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah saas wey maana sharci dejin baa taa la yidhahda iyada iyo ma kala duwanaa andimadan ay dowladuhu dejisteen oo ama gaalada laga keenay ama wadciga ayagu ay dejisteen isku mid weeye waana xaraam qatci ah ruuxii xalaashadana waa gaaloobaya balka ku dhaqmaaye shareecadii intuu meesha ka saaray ku bedeshay kufrigiisay culimo badan qabaan inuu gaaloobaya oo min anawaaqid ka mid taasi waa masale kale marka taasi waa masale khatarteedana oo masaladan ugaasiyada iyo salaadiinta iyo muxuu ahaayey isimada iyo waxa shuruucdan ay qabaaisha u dejiyeen oo ku saabsan dilka iyo jaraaxaadka la isgaarsiinayo taasi ayada waxa weeyaan waa arrin halisteeda leh shareecadana meelka dhac weyn ku ah lagana yaababa inay keeni karto gaalnimo keeni karayso haddii lagu sii adkayso amaa mas'alada la leeyahay maa suulixu calayhi fa huwa lahum nabigu uu leeyahay waa arrin sharci degan degan maaha oy ku qasban yihiin maaha dadkii wax kala gaadheen baa wada fadhiisanaya hadday doonaan way isu wada cafin karaan hadday doonaan waxbay isu siyaadinayaan hadday doonaan waxbay iska dhimayaan wamaa sulixu caleyhi taasaa laga wada iyagoon markaa raacaynin xeer hore oo deganaa oy ku qasbayn iyagu ayna jirin wamaa sulixu caleyhi marka waa u furanta mushkila male saas way macnaha inay macnaha waxa way odayaashu galaan oo akhyaartu gasho oo dadka la heshiisiiyo oo wax laga tanaasulo sidaa dhiig lagu baajiyo taas mushkila male waa loo baya macnaha ayib intaa markuu ka hadlay kadib oo saddexdaa qaybood oo dilka inoo kala qaaday ayuu wuxuu yidhi wacadaahumaa qad suulixuu fii akhdihi can qatli camdin aw jiraaxi hawaanin nabarada nabarada iyagana la isgaarsiiyo ayaduna mag bay leeyihiin oo soo socoto nabar walba inta badan shareecadu waxbay u dejisa laakiin wixii nabar ah ee aan markaa wax loo sheegin wax go-an aan loo tilmaamin ama ma ahee yani wax weeyaan yani wax loo sheegayba kii wax loo sheegayba dadku wayna kala goosan karaan waa kala qisaasan karaan way isu cafin karaan hadduu kas yahay wy qisaasku kas unbay gashaa bas way isu cafin karaan siyaaday ku heshiin karaan wax ka dhiman bay ku heshiin karaan oo yani ka hooseeya wahaakada sidii maalan qisaaska weyn oo kaleeto waxaan ujeedaa diyada weyn oo kaleeto ay lamid tahay macna waxaa laga qaadanaya xadiidka sunan abu daawud ku yaala ana rasuula lahi sal lay slam bacata aba jahl bna xudayfata musadiqan nabigu sal lay wasalam ninkaasuu diray isagoo sadaqada soo ururinaya ayib falaajahu rajulun fi sadaqatihi nin baa ku madax adeygay sakadii iyo sadaqadku ururinahayay nin buu ku madax adeygay fadarabahu abu jahmin fashajahu abu jahmi baa markaa garaacay markaasuu bakray faataw nabiya sal lay waslam markaasuu nabiga u yimaadeen markaasa rasuulku waxay yidhahdeen alqawada ya rasuul allah qisaas baan rabnaa bay dhehen ninka nabiso lama dakrin abu jahmi ninkii shaqaalahaaga ay soo dirsatay in laloo dhiibaan rabnaa onoon dakarno anaguna markaasaa nabigu wuxu uri sal lay wasalam lakum kada wa kada intaasi intaasaad leedihi waxaas iyo waxaasaan idin siinaya waxaas iyo waxaas qaata oo dakarka ka daaya ninka falam yardaw way ku qanci waayeen ma yeelanay dheh lama qancinin markaasuu nebigu wuxu uri sal lay slam lakum kada wa kada waayahay intaas iyo intaasaan idinku daray ee ninka ii daaye maya bay dheh falam yardaw markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam lakum kada wa kada mar saddexaad baan idin kordhinaya farabaw markaasay raalli noqdeen waayahay bay dhehen walana la siiyo khalaas sidii bay ninkii macnaha waxba dakarkii lagaga baajiyey iyo qisaasi marka xadiidkaasi muxaqiqiinta culimada qaar ka mida sidaa ku tegay oo madhabka shaafici iyo hayrihi inay bannaan tahay dadku inay ku heshiiyaan waxay rabaan oo maal ah qisaastii ay cafiyeen muqaabilkeeda waa goorma waa qisaasta khaasatan bidaat waa qisaasta mar haddii qatligu camdigu u dhaco ama nabarkuwa kas u dhaco xaddii shareecadu dejisay oo inta qisaastii la cafiyo xaddii shareecadu dejisayna waa la kala qaadan karaa ka hoosena waa lagu heshiin karaa ka badan haddii lagu lagu heshiinahayo oo sidaasi lagu kala tegayana iyadana laa maanica sidaasaa xadiidku kutusaya bacdu ahlilcilmina ay ku tageen ina diyaati wajabna min khafain wa min ina diyaati magti wajabna way waajibeen min khafain gaf sababtii bay u waajibeen dil gaf ah wa min shibhi tacamudi yani ukasid dil u eg ama shabahana sababtii ama dartiina waa u waajibeen gullidat waa la adkeeyey diyaadka diyada shibulcamdiga waa la adkeeyey biamaanin maca amaanin amaan lala qabo waa iska tatimatulay waalcamdu kafkii bacda alcafwi cafiga gadaashiisuu ahaaday waalcamdu kafkii oo bacda alcafwi cafiga dhexdiisa ahaaday ullidat waa la adkeeyey fiihi dhexdiisa diyatun diy ayaa la adkeeyey sida shibcamdigu ka shibcamdi oo kale xaalay la mid tahay shibcamdiga magtiisa sida loo adkeeyey baa midka camdiga ah bacda alcafi iyadana loo adkeeyey lilcudwaani xadgudubka daraaddeed labadoodu maxay wadaagaan shibulcamdiga iyo camdigu labaduba waxay wadaagaan waa cudwaan waa xadgudub soo ma laakiin ta kale maxay kaga gedisan tahay waa haa khaطأna basharka waa ka surooba laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na laakiin labadan kaleba waa cudwaan leanna wuu u qastay inuu wax gaadhsiiyo ruuxa saasu maana isagoo gar daran wacadaahu wixii ka soo hahay intaa wixii ka soo hadhay maa shaygii way qad suulixuu ay ku heshiiyaan ama lagu heshiisiiyo fii akhdihi qaadashadiisa can qatli camdin ay ka qaataan dil kas ah aw jiraaxi hawaanin ama liidnaan nabaradeed xaggeeda ay ka qaataan yani hawaanku waa iska tatimatulbayt ama nabar ama dil kas ah wixii ay ka heshiiyaan oo ka qaataan ayadana waa u furan tahay oo way u bannaan tahay macana baabun fi lqisaasi wa diyaati alacdaa wuxuu baab u yahay qiyaas qisaastii iyo xubnaha diyooyinkooda qisaastiibu dib inoogu socday ina alqisaasa tamaahulun walfaqtulu lilqaatiliina walow hum alfani walow hum walow hum alfani walow hum alfani والمسلمون تماثلوا بدياتهم لا فضل للذكران عن نسوان لكن ديات الكافرين بنصفهم نص يبدد ظلمة العميان ولكل عضو قدره بأدلة مشروحة محدودة الأركان إن القصاص قصاص تماثل وإسكم النقشو إن سسما وحلوك لقوستوه waltaqtuluu dila lilqaatiliina kuwa wax dilay dila walow hum alfaani laba kunba ha ahaadeen laba kunba ha ahaadeen hadday ruux isla dilaan labada kunba dila waalmuslimuuna muslimiintii tamaathaluu way isu dhigmeen bidiyaatihim magtoodu way isu dhigmeen diyooyinkoodu waa isu dhigmaan laa fadla wax dheeraana uma sugnaanin lidukraani kuwa labkaa can niswaanin kuwa dhadiga xaggooda wax dheeraada ugama sugnaan magta labkiiyo dhadigku waa ku siman yihiin saasuu leey laakiin warkaa lagu noqoye diyaatulkaafiriina gaalada magtoodu binisfihim muslimiinta niskood bay ahaatay muslimiinta diyadooda niskeed bay ahaatay nasa nasu weya kaasi waa nas yubadidu kaasoo kala firdhinaya dulmata alcumyaani indhala-aanta mugdigeeda kala firdhinayo meesha ka saaraya way macna walikulli cudwin xubin walba waxaa usugnaada xubnaha bini aadamka ka mida qadruhu qadarkiisa biadillatin bayna ugu sugnaatay adilo oo mashruuxatin la sharxay maxduudati larkaani arkaanteeduna xadidanta la yaqaano macna saas weya ina alqisaasa tamaaulunta wuxuu ka wadaa bimacnaa ruuxa haddii la qisaasanayo oo nabarkuu geystay laga goosanayo ama intuu wax dilay in la dilo ay noqotay waxaa loo dilayaa ama nabarkaba loo gaadhsiinayaa siduu u dilay ruuxa si la mida shayguu ku dilay baa lagu dili shayguu nabarka ku geystay baana loogu geystay qaabku wax u dilay baa loo dilayaa hadduu gawracay waa la gawraci seef hadduu ku dhuftay seef baa lagu dhufan xabad hadduu ku dhuftay meeshuu kaga dhuftay baa lagaga dhufan hadduu ceejiyey waa la ceejin hadduu madaxa dhagax kaga bashaaqay madaxa dhagax lagaga bashaaqay alqisaasu tamaaulun saasuu ka wada qisaasu tamaaulun ayib waxaana macnaha kutusaya waa sida jumhuurtu qabaan eh xadiidkii saxiixaynkeenu soo marnay mar dhowe xadiidkii anas ninkii yahuudigae gabadha dilay ee labada dhagax intuu isu dhigay madaxeeda ku bashaaqay nebigu soo sidii oo kule kome kuma dilay waa la heli kara inta lasoo istaajiyey in qoorta seef lagaga gooyo lama samaynina siduu gabadha u dilay si lamidaa loo dilay dhagaxdaa madaxiisa loo dhigay ku kalena madaxa lagaga dhuftay kor baa lagaga dhuftay khalaas xadiidkaasaa laga qaadanayaa oo waxaa qaba culimo badan baa qaba waa madhabka imaamu shaafici maalik imaamu axmed riwaayadiisa muxaqiqiin fara badan baana sidaa dooranaya allahuma waxaa laga soo reebayaa hadduu dil ku dilo dab uu ku riday dab buu ku riday korontuu ku gubay wax adugu bini aadamka guboo dab ah hadduu ku dilo dab lagu dili maayo markaa caadi baa loo dilaya qisaasta limaada lianna dabka in wax lagu dilo lama ogola nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa waa ka reebay in yani waxa weeyaan dabka wax lagu gubo ooba lagu dilo maxaa yeelay nabigu wuxuu ihi dabka allaha leh unbaa wax ku ciqaaba allihii abuurtay dabkan unbaa wax ku ciqaaba bini aadamka lama ogola inu wax ku ciqaabo saas maana noolaha oo dhan wuxuu doonay ha ahaado xataa shilintan dabka lagu ridahaye iyo muxuu ahaa kaneecadan dabka loo dhigahaye iyo taksigankaata isagana korontada iyo dabka lagu gubayiyo kullu dalika sax maaha kullu dalika waa khalad wixii dilkiisa la fasaxay si kalea loo dili karaa laakiin dab laguma gubi karayo saas macnaha ayib marka tamaaulka saasuu ka wadaa amaa xadiidka odhanaya laa qawada ila bisayf qisaas ma jirto ilaa seef mooye waa daciif waana xadiidka xanafiyadu ay cuskadeenoo ay yidhaahdeen seefunbaa wax lagu dili karaa saxna maaha xadiisku waa xadiis sugan maaha sida saxiixa waa sida ay jumhuurtu qabaan waltaqtulu lilqaatiliina walow humuu alfaanina wuxuu ka wadaa hadday dad badani ruux isugu tagaan oy ruux dilkii ka wada qayb qaataan dadkaasi intay doonaan baa ha dhannaadaane kulligood waa la qisaasaya ayib xaggee laga qaadanaya waa masalada loo yaqaano qatlu ljamaacati biwaaxidin koox ruux wada dishay in halkii ruux sababtii loo wada dilo iyagina la laayo ayib masaladaasi masale nasli maaha laakiin waa masale ijtihaadiya waxaase laga qaadanayaa qur-aanka iyo sunnaduba waxay tilmaameen ciddii wax disha kasna u disha in la dilo soo ma koox inay yihiin iyo inuu mid yahay lama kala qaadin kulligood waxaa ku rumoobaysa inay wax dileen soo ma qur-aanku marka kii kas wax u dila dila buu yidhi jamaaca ha aadeen ruux keligii ha noqdo ma kala qaadin halka horta waa laga faa'idaysanaya waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa camalu khaliifatu raashid cumar ibn khataab radi allahu canhu wuxuu yidhi nin baa yani wax weeye yaa la dilay markaasaa wuxuu yidhi law ishtaraka ahlu sancaa laqataltuhum waa afar socod reer sanca oo dhan hadday dilkiisa wadaagi lahaayeen oo isla dili lahaayeen kulligood waan layn lahaa buuri waa qisaasi lahaa cumar radi allahu canhu ayay ka sugan tahay waana sida sawaabka imaam axmed caleyh raxmatullahi iyo culmo kalea ku tegay in jamaacada loo dilayo oo jamaacadu hadday koox nin ruux isugu tagaan in dhammaantood loo dilayo macnaha ayib masalada kaleeto uu beytka dambe nooga hadlay waxa weeye waalmuslimuuna tamaathaluu bidiyati culimada qaba in loo laynayo kooxi hadday ka qayb qaataan ama ay ruux wada dilaan waxyaalaha ay cuskanayaan waxaa ka mid ah mas'alada waxaa ku jira sabdu dariica oo haddii aan la dilin oo la yidhaahdo war dad badan weye dee hal ruux bay dileen mag unax laga qaato dariiq wuxuu noqon doonaa loo maro nufuusta layntooda iyo dilkeeda kooxdaa soo heshiinaysa ruuxii la rabo in la dilaba way wada dilayaan hadhowna magtay qaybsanayaan soo ma si ayna dariiq furmay u noqonin hala laayo tacliilaadka culimada qabaan bay ka mid tahay ayib baydka labaadi wuxuu kaga hadlay magta ragga iyo dumarku waa isku mid buuri sida raggana boqol neef boqol neef oo geela magtoodu u tahay baa dumarkana magtoodu boqol neef u tahay ayib mas'alada horta magta dumarka iyo ragga wax xadiisa iyo wax nasa oo ku asaxay ma jiro xadiis daciifaa jira oo odhanaya diyat lmar'ati nisfu diyat arajul laakiin xadiiskaasi ma sugna wax nasoo marka loo hayo ma jiro haweenka magtoodu waa konton raggana magtoodu waa boqol in ragga magtoodu boqol ay tahay nas waa loo haya waa xadiisaan soo marnay laakiin dumarka magtoodu inay ka yarto konton tahay nas looma hayo ko laakiin culimadu waxay u daliishadaan ijmaaca oo waxay leeyihiin min laduni saxaaba ilaa yawmina haada ummaddu waxay ku soo socotay oy isku waafaqsaneen culimadeedu magta dumarku inay konton tahay raggana ay boqol tahay ijmaacaadana loo cuskadaa ijmaacaasi hadduu asaxo mas'aladu nasbayayna lahaanayna laakiin daliil kale ay ku fadhidaayo ijmaacu waa daliil ijmaacaasi hadduu sugnaan waayana masaladu cirka aadi doonta wadaadkani muxuu u yidhi marka magta raggiyo dumarku waa isku mid wuxuu leeyahay ijmaacaasaan agtayda ka sugnayn hadduuse sugnaado masalada sidaas si ka disan baa qabaa buu leeyahay yaa khilaafay oo uu keenay laba nin buu keenay nin la yidhaahdo alasam iyo ibnu culaya nin la yidhahdo kutubta fiqiga markaad bartood mas'aladan aad baarayso culimadu nin kaloo khilaafay mas'aladaasi ma soo guurinayaan asam iyo ibnu culayon bay keenayaan labada ninba waa laba nin oo muctazile ah wa alasamna waa muctazili ibnu culayana waa wiilkiia ma aha aabbihii ma aha aabbuhu waa muxadis laakiin wiilku waa muctazili halkan waxaa imaan doonta firaqa baallada ah culimadooda khilaafkooda ahlu sunnaha ay mas'alo ku khilaafaani ma muctabar baa hadday jawaabtu noqoto maya culimmada firaqda baallada culimmadooda khilaafkoodu muctabar ma ah sida muctasilada iyo khawaarijta iyo hadday sidaa noqoto masalada ijmaaceedu waa sugan yahay leanna asam iyo ibnu culaya muctasile weeye muctasilana warkeeda kuma jirno kulligeed hadday meel marto waa firqa baalla khilaafkooduna muctabar maaha ijmaacna ma jabin karaan haddii firaqda baalladaa culimadooda khilaafkoodu uu muctabar noqdona mas'alada waa ijmaac in la yidhahdo waa adkaan doontaa markaas taa lafteeduna muqarar ma aha oo firaqda baallada ah culimadooda masaa-isha axkaamta hadday khilaafaan culimada sunnada mawqif waaxid oo laga wada taagan yahay ma jiro masaladu marka halkaas bay salka ku haysa laakiin ma fududa ijmaac ay soo guuriyeen culimmadu salafan can khalaf oo kutubta fiqiga oo dhan ay wada qorayaan laba ninoo muctazila inaad ku jabisaayo masalo fudud maaha ummadda nebigu sal lay waslam laa tajtamicu calaa dalaala inay baadi isku raacdo waa waxaan dhici karin waa xadiis nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh ummadaydu baadi isku raaci mayso meesha ragga marka u hayso masalada marka ijmaacaasa loo cuskadaa wadaadkani se asagu waxa weye labadaa wadaad unbuu meesha keenay labadaa wadaadna waa la yaqaanayo de warkooda halkaas ku xidhay ayib laakin diyaatlkaafiriina binisfin buu nihi intaa kadib wuxuu noo sheegay gaalada magtoodu ilaa waxaynu soo sheegnay haddii ka ma loo dilo haddii kas loo dilo mag bay leeyihin waana kuwa dilkoodu xaaraam yahay wey saddex nooc oo gaalada ka mid aan la dili karin hal nooc baa la dili karaa halkan nooc waa gaalka xarbiga ah ee muslimiinta iyo iyaga dagaalku ka dhexeeyo meeshii laysku arkaba waa dagaal isaguna ku badbaadin maayo adiguna badbaadin mayso wuuna og yahay oo saasuu kaaga talagashan yahay xarbi baa la yidhahda xarbi warkiis waa isacbi haddaad dhulkiisa ku hesho hadduu dhulkaaga soo galo meeshaad isugu tagtaanba adna kuu banaan asaguna wuxuu doonu ku yeeli midna mucaahad baa la yidhaahdayo muslimiintii isagaa ballani ka dhaxaysaa mid dhimmi baa la yidhaahdaayo waa mujtamacaadka dawladda muslimka ku hoos nool ee gaalada ah mid musta'man baa la yidhaahdaayo fatro gaaban iyo wakti yar baa fiisa la siiyey inuu wadanka islaamka ku soo galo ama ganacsiguu u yimid ama caafimaad buu u yimid ama arrimuu u yimid ama waa safiir ama waa ergey muhiimad mucayanuu u socdaa dawladdaa ammaan siisay saddexdaa nooc lama dili karo mucaahadka musta'manka iyo dhimmiga ruuxii dilana cadaab buu ku geli janno lagu tegi maayo bal cadaab baa lagu geli nebigu sal lay slam xadiiska sariixa saasuu ku yidhi haddii marka ay dhacdo in la dilo mag bay leeyihiin laakiin magtooda maxay noqonaysaa wey ninka muslimkaa magtiisa niskeed wey sidaana waxaa kutusaya xadiidka cabdullahi bni camr bni caas wuxuu rasuulku uri sal lay wasalam diyat lmucaahadi nisfu diyat lmuslim gaalka ballankan kula jira muslimiinta magtiisu waxa weeyaan muslimka magtiisa niskeed abu daawuud baa soo saaray waana madhabka imaam malik iyo axmed iyo keyrkood ay qabaan ayib intaa markuu inoo sheegay kadib ayuu wuxuu inoo sheegay xubnaha bini aadamka xubin kasta qadarkiisuu leeyahay adilo cad baana kusoo aroortay adiga xubnuhu intooda badan waxaa kusoo arooray adilo wayna fara badan yihin xubnaha qaarkood haddii la gooyo magtii oo dhammaystiran baa imaanaysa mag dhammaystiran baa laga bixinaya xadiidka cabdullahi bni camr bni caas fii sunan abi daawuud iyo sidoo kaleeto saxiifadii ninkii la dhihi jiray camr bni xasm kitaabkiisii iyo adigu axaadiistaasaa u badan axaadiistaasaa u badan oo tilmaamaysa waxaana ka mid ah axaadiistan kusoo aroortay sanka haddii la jaro waa mag dhammaystiran ayib haddii qaybtii hore la gooyo qaybilaaban tahayna waa nisfu diyaw ama dahab wixii udhigmo ama lo ama ari wixii udhigmo gacanta haddii la gooyo sidoo kaleeto halkii gacan waa magta niskeed labada gacmoodna waa magtii oo dhammaystiran lugta halkii lug iyaduna waa mag dhammaystiran labada lugoodna waa waxaan ujeeda halkii lug waa magta niskeed labada lugoodna waa magtii oo dhammaystiran ma'muumada waa nabarka intuu madaxa galo gaadha maskaxda xoogka maskaxda gaadha isagana magtii oo saddex meelood loo qeybiyey meel ka mida taqriiban waa soddon iyo saddex dhibic saddex sooma saas ayib jaa-ifada iyaduna sidoo kale waa jaa-ifadu waa nabarka gudaha u gudbo waay inta badan intan saableyda la yidhaahdo caloosha iyo feeraha iyo ilaa dhabarka iyo hadduu nabarku intuu soo galo uu gudaha u gudbo jaa-ifa la yidhahdo ayaduna mag saddex meelood loo qeybiyey meel ka mid a faraha far walba toban neefoo geelay leedahay ilkaha ilig walba isagoon la kala qaadin shan neefoo geelu leeyahay wahaakada xadiidkaasi sidaasuu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh ugu faahfaahiyey siyaadaad kale ku darayaan oo kitaabku maalan camr bnu xasin kitaabkiisa wuxuu ku daray sidoo kale oo uu isaguna raaciyey isha bini aadamkao kale isha halkii il iyaduna waa conton labada indhood baa magtii o dhammaystirana kadalika wuxuu ku daray munaqilada waxa la yidhahda almunaqila waa nabarka lafta intuu ku dhaco booskeeda ka rara oo meesheedii intuu ka raro meel kale lafta ay u guurto shan iyo toban neef oo gela waay faraha waynu sheegnay muudixada waa nabarka caddeeyey lafta caddeeyey oo lafta wixii ka korray intuu ka gudbay iyuu lafta gaadhay laakiin ma jabinin ayadana waa shan neef oo geela almuudixa adigu wax weeyaan axaadiistu intay ku soo aroortay taqriiban waa inaha in la mida kadalika kitaabka camr ibn xasmi waxaa kusoo arooray carabka haddii la gooyo inuu magtiyo dhammaystiran yahy bishinto haddii labada bishimood la gooyo iyadana magtiyo dhammaystiran labada xiniyood iyadana magtiyo dhammaystiran xubinka taranka ee ragga haddii la jaro isagana magtiyo dhammaystiran dhabarka isagana waa magtiyo dhammaystiran wahaakada adiga xadiista kusoo aroortay yani waa farabadan tahay laakiin inahaas aynu kaga gaabsano ayib waxaa kaloo iyadana sugan oo nisaa-i kusoo aroortay xadiidka camr bn caas cabdillahi bn camr bn caas abu daawuud iyo nasaa-i ay soo saareen qaarkiina abu daawuud baa wariyey lakiin nasaa-i baa dhamaystiran u malaynayaa nebigu sal lay waslam isha cawaran isha cawaran ee meesha buuxinaysa haddii la tiro oo meesha laga saaro magta saddex meelood meel thuluth diya gacantu haddayna shaqaynaynin oo la gooyo yani yadun shalla waa gacan aan shaqaynaynin gacanta noocaasa haddii la jaro iyadana magtiioo saddex loo qaybiyey meel magteedii gacanta magteedii maanaa kontonkii baa saddex loo qaybinaya ayib ilig madow oo markii hore intuu nabar gaadhay madooba ayaa macnaha aad saartay oo jebisay meesha waa ka saartay ayadana iliga magtiisii oo saddex meelood loo qaybiyay meel ka mid a wahaakadaa axaadiistaasaa marka kusoo aroortay waxaa kaleeto nabiga sal lay slam iyadana ka sugan haweenayda ilmaha uurka ay ku sido haddii inta nabar lagu dhufto ilmihii uu soo dhaco nabigu wuxuu ku xukumay sal lay wasalam ura cabdun aw ama adoon ama adoon adoon iyo adoon macnaheedu muxuu yahay muxuu noqon karaa ilan adoon iyo adoonada lama yaqaane waxay ku xukumeen saxaabadu ridwaanulahi caleyhim shan neef oo geel ah ilmuhu ma wiil buu ahaa ma gabadh buu ahaa lagala qaadi maayo ilmaha nafta ma la geliyo mise lama gelinin ilmuhu mar hadduu uurjiif ahayo soo dhaco xukunkiisu waa shantaa neef oo geela ayadana axkaamta nabiga ka sugan bay ka mid tahay salawatu rabbi waslamu caleyh adiga waxa weeye diyaadku waa iska xubnaha waa badan yihiin inta aynu kaga gaabsano saxaabada ridwaanulahi calayhim iyagana in badan baa ka soo aroortay oo iyadana ijtihaadaadkooda ah adiga ninkii faahfaahin u baahan kutubta fiqiga ku laabto ina alqisaasa qisaastii buu ihi tamaaulun waa isku mid tamaaulun isku mid baa isku si weeyaanoo shaygii qisaasta lagu samaynayey waa inuu noqdo shaygii uu wax ku dilay ama nabarka uu ku gaadhsiiyey waltaqtulu dila lilqaatiliina kuwa gacan ku dhiglayaashay wax dilay dila walow hum ayagu alfaani laba kunba ha ahaadeen wlmuslimuuna muslimiintii tamaaaluu way isu dhigmeen bidiyaatihim magagyaalkoodaiyo diyadooda way isu dhigmeen laa fadla wax dheeraada uma sugnaanin lidukraani kuwa labkaa can niswaanin dumarka xaggooda wax dheeraada kama leh mulaaxadayn laakiin lagu noqoy warkaasi diyaatulkaafiriina gaalada magtoodu binisfihim muslimiinta magtooda niskeed bay ahaatay nafsa ama nafsu wey arintaasi xadiid baa kusoo ar nas baa kusoo aroray naskaasoo yubadidu kala firdhinayo meesha ka saaraya dulmat alcumyaani indhala-aanta ama kuwa indhahala mugdigooda indhala-aanta mugdi waa iska tatimatulbeyt yacni nas cad hadduu yimaado soo waxma iftiiminayo mugdigii meesha kama saaraya saas wey maana yani dulmat alcumyaan waa dulmat ljahli wey macana wlikulli cudwin xubin kasta waxaa usugnaaday qadruhu qadarkiisa iyo qiyaastiisa biadilatin buu ugu sugnaaday adiladaasoo mashruuxatin la sharxay waa adilada xadiisan hadda sheegen maxduudati larkaani tiirarkeedana la xadiday axaadiis sugan oo nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh way kusoo aroortay xubnaha iyo magtooda wixii aan la magacaabin wixii aan nabar ahoo markaa sharciga looga waayo inuu xad go-an u sameeyey waa masalada loo yaqaano culimada fiqi waa yidhahdaan xukuuma xukuumadana waxaa la yidhaahdaa ninka qaadiga ah ee mas'alada fiirinaya baa wuxuu ku xukumayaa sidii uu u arko laakiin nabarkaasi xubinka uu ku yaallo magtii xubinkaasi uu lahaa waa inuusan gaadhin xukunkiisu waa inuusan gaadhin oo maalan iliga iliga markuu jabo iligii ma wada bixin markuu wada baxo soo shan neef ma ahayn markana dhexduu ka jabay intiisi kalena waa joogta maxaad samaynaysa waa lagu keeno waxa la yidhi kala xukun waxaad qiyaasaysaa iligii intee joogta inteesa maqan kaba soo qaado haaf baa baxay haafna waa joogaa maxaad ku samaynaysa laba un baad uqayba laba xalaad iyo bad sulus iliga hadduu maqan yahay magtii baad sulus ka dhigaysa saas kadalika farta kaba soo qaad fartu waxay ka koobantaa saddex xubnood sooma xubinka u koreeya hadduu maqan yahay maxaad xukumaysa saddex meelood meel baad xukumi sooma leanna laba meelood baa jooga wahaakada xukuuma la yidhaahdaa waxaana laga qiyaas qaadanayaa kolba xubinka maxaa jooga maxaase maqan masale kale fuqahadu ku daraana wax weeyaan maaragtay wejiga hadduu nabarku yahay waxa la yidhahda shayn shaynku macnaa waxa waa yani wejiga bini aadamka waa meesha quruxda marka waxoogaa nabarka ku dhacay dakar buu keenay wuxuu keenay foolxumuu keenay foolxumadaana waxay yidhahdaan waa manfaca tagtay iyadana markii la qiyaaso qiyaasta wax loogu daro waxoogaa quruxdaa tagtay iyo foolxumadaasi meesha ku taalaay ayadana waxbay mudan tahay bay dhahaan waa markii wejiga u yahay aduu waa fuqahada ijtihaadkooda ayib waxaa fiican oo intaasoo dhan ka fiican nabarada aan markaa qiyaas go-an lahayn in ay dadka wax kala gaadheen intay ka fadhiistaan ka heshiiyaan waana midda lagu kar leeyahay dadki saas maana maantana haddaad ku tiraado war nabarkani xad go-an ma lehe odayaasha intaad iswada fadhiisataan dadka wax kala dhaca oo wuxuu ku kala sabirsiiya sharciga lagu kala xukun baa laleeyahay sheekh kitaabka ilaahay lagu kala saar soomaali haddaba ficnaato kitaabki u simide hadda kitaabkiibaa kan ah haddaad tidhahdana adaa kitaabka ka been sheegi haddaad tidhahdo war kitaabkii arrintan ma cadaynin oo kitaabka waxbaa ka dhiman bay kudhihi caamad marka waxaa jira arrimaha qaarkood oo shareecadu uga tagtay in dadku iyagu dhexdooda sulxi ka gaadhaan waxaa la yidhaahdaa wasulxu sayid laxkaam baa la yidhahda axkaamta shareecada sulxigaa sayid u ah baa la yidhahda leanna sulxigu wuxuu ku dhammaanayaa labadii dhinac oo labaduba raalli noqdeen soo ma yani xukumkuse waxa weeyaan labadii dhinac mid baan qanacsanayn waa la saaraya dhaqaaq baa laleeyahy ama raalli kuna ama ku noqon laakiin sulxiga waa laysu imaanayaa waa lays maaratay boog xeranaya waa lays waa la wada hadlaya raalli baa lagu noqonaya iyadoo raalli ayaa la kala tegaya sulxu sayid laxkaam allahna subxana watacala wuxu uhi wasulxu khayr wasulxu khayr marka in heshiis lagu dhammaystaa fiican haddii lagu dhammaysan waayo oo wadaadka loo keenana dee wadaadku meelaha un wax ka raad raace kadibna ijtihaadkiisu xukumaya ayad baan idinku xukumaya xadiis baan idinku xukumayna dhihi maayo marka wabillahi tawfiq sal allah waslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasabi waslm